bismillaahi raxmaan raxiim kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo ee raadiyo berla qodobada aad ku maqli doontaan warkeena subaxnimo waxaa ka mid ah dhallinyaro ku nool beledweyne oo nolosha qoyskooda ka maareeya iibinta qalabka caruurta hay-adda kheyriga ee liif oo kafaalo qaatay waxbarasho in ka badan sagaashan caruur ah deeq gargaar ah oo la gaarsiiyey degmada baardheere ee gobolka gado hay-adda hormuud salaam foundation oo deeq lacageed ku wareejisay iskuullada ay dhigtaan caruurta agoonta ee magaalada muqdisho barnaamijka kaalmee kuwan oo labaatan kun oo doolar ku wareejiyey shirkadda dhisaysa masjid ku yaala burco dibaddana waxaad ku maqli doontaan dhegaystayaal fiinal oo si rasmi ah ugu biirtay gaashaanbuurta neeto qodobadii warkeena oo kooban ayaa maqasheen dhegeystayaal haatana kusoo dhowaada qodobada warkaasi oo faahfaahsan taariikhda waxay ku asteysan tahay shanta bisha afraad labada kun iyo labaataniyo saddexda dhallinyaro ku nool beledweyne ayaa nolosha qoyskooda ka maareeyay iibinta qalabka caruurta bilaal daahir waane ayaa warbixinta warka inoo faahfaahinayo
magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxaa ku nool dhalinyaro badan oo ku shaqaystay iibinta agabka caruurta lagu ciyaarsiiyo dhalinyaradan ayaa iibiya buufinada baabuurta yaryar oo kiyaalaha iyo agab kale yuusuf cabdi axmed oo ka mid ah dhalinyarada magaalada beledweyne ku iibiya agabka caruurta ayaa raadiyo beerlol ugu waramay waxyaabaha ku dhaliyey iyo sida uu nolosha reerkiisa ugu maareeyo oo ka ganacsada waxyaabaha yaryarka ee caruurta ay ku ciyaaraan oo kiyaalaha iyo isheeg buufinada iyo wax lamid ah wallaahi mar walba qiimo jaban iyo si oo macquul ah oo bulshada ay wax ugu qanci karaan oona caruurta soo dhaweyntooda iyo farxaddooda ayaan ka shaqeeyaa sidaas ayaan ugu soo dhaweeyaa wax ku iibsadaan qabad aad kala kulantay miyaa jirto bulshada ka iibsanaysa agabka caruurta qaar badan caqabado way iska jiraan caqabadahoodana waa yaryihiin qaar waxaa waaye waa iska caynayaan oo markii aad xoogaa qiimaha u sheegtay ku leeyihiin waxaan wax ka jira malahane bax ka tag qaarna waa caadi oo kugu maarata kugu dhiirigelinayaan si aad hor usii wada ganacsigaada iyo inaad sare usii qaaday kugu sii dhiirigelinayaan sidee baad noloshaada ugu maaray ha reerkaan ka biishaa iyo gurigeyga aadaan maaratay ugu biishaa caruur baan ka biishaa iyo wax lamid a wax badan baan aan kusoo dhaweeyaa
hay-adda kheyriga eliif oo ayaa kafaalo qaatay waxbarasho in ka badan sagaashan caruur ah xaawo aadan xuseen ayaa warbixinta warkan inuu faahfaahinayso
hay-adda kheyriga ee life ayaa kafaalo qaaday sagaashan caruur agoona waxayna ka caawin doontaa waxbarashada caruurta la kafaalo qaaday ayaa ah kuwo agoon ah caruurta oo ka yar da-da siddeed iyo tobanka ayaa u badan agoon aanna awoodin inay iska bixiyaan waxbarashada waxaana bil walba laga bixin doonaa qarashaadka waxbarashada xoghayaha gobolka awdal mustafa cabdi axmed iyo asma maxamed jaamac iskuduwaha wasaaradda arrimaha bulshada ayaa si wadajira uga waramay ahmiyadda ay leedahay caawinta dadka danyarta ah maanta xaggan waxaanu ku qaybinaynaa sagaashan caruura oo agooma oo siddeed iyo toban jir ka yar waxaana la siinayaa mid walba bishii shan iyo soddon dollar oo saddexda bilood u dhiganta boqol iyo shan dollar iyada oo markaa saddex biloodoo walba la siin doono boqol iyo shan dollar taasi oo ay muhiimaddeedu tahay in waxbarashadooda iyo nolosha carruurta lagu wado sidaa tahay waan dadkii soo baxsaday ee dadkaa responsorgareeyey ee iyagu kafaalad qaadayna waynu u ducaynaynaa sidaas waxaynu qof walba oo ka mid ah saddexdii bilood ee ugu horraysay ayaynu iminka bixin doonnaa mar walbana sidaas si leeg ayaabay qof walba uu u qaadan doonaa hadduu ilaahay idhaahdo markaa qof walba oo eliyey wuxuu samayn doonaa moobilkiisa ayaabay lacagtu ugu dhici doontaa iyadoo sidaa tahay dadkii kafaalad qaaday ee sagaashankaa qof noloshooda inay wataan ilaa intay siddeed iyo toban jir ka gaarayaan qofku hadduu laba sanno jiro ama saddex sanno jiro ama uu toddoba sanno jiro ilaa uu siddeed iyo toban jir ka gaadhayo ayaabaa hawshaa la wadayaa waan ku faraxsanahay inaan igala soo qayb galo munaasabadan sharfan xagga samada iyo dhulkaba ka sharfan dad la caawiyana waxaa ugu mudan dadka agoonta ah ilaahay miisaanka xasanaadka ha ugu daro cid walba oo caawimadan iyadu urgeysatay Een, tiimka iyo booraba jooga iyagu fulinayana sidoo kale waan u ducaynaynaa inuu miisaanka xasanaadka ilaahay ugu daro Een, insha allah idinkuna kuwii ka faa'iidaysta ee, cimriguna ku simo caqliguna ku simo allah idinka dhigo Een, shaqo wacan baan idiin shijeynayaa mar walba waad qaar ka mid a waalidiinta ka soo qaybgalay kulanka lagu kafaala qaadaya ardayda ayaa u mahadceliyey hay-adda life sida ay u xasuusatay agoonta ula dhacsannahay in la garab istaago aytaamtan ama agoontan waana mataqaanaayey qabto shaqada ugu weyn Een, yatiimtoo la kafaalo qaadayna oo waxyaabaha jannada lagu mutaysto wasalaam baa agoon ahaa agoonnimadu ceeb ma laha
u mahad celinaynaa intii soo dirtay misaanka xasanaadka allah ugu daro waxaan ugu mahadnaqaynaa ilaahay baa mahadda iskale marka u horaysa hay-adda life ayaa ma- ayaa ku xigta ilaahay khayr ha siiyo hay-adda life yaa mahadda labaadna leh maadaama ay agoomaha yatiimiinta ay aayadaha qur-aanka lagu sheegay ay soo gaadhsiiyeen waxa lagu waxay heli kareen ay dhar noo keeneen ay lacag maanta noogu ballan qaadeen ilaahay miis- miisaanka xasanaadka waa dad islaamahe uunba agoontaba dad islaama weeyaane allaha j- ka jasaa isiiyo
deeqa gargaar ah ayaa la gaarsiiyey degmada baardheere ee gobolka gado cumar yuusuf aadan ayaa warbixinta warka inoo faahfaahinayo
hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka ee sodma ayaa maanta degmada baardheere ee gobolka gado oo dhowaan uu ku fatahay webiga jubba gaarsiisay deeq raashin ah deeqda ayaa la gaarsiiyey laba boqol iyo konton qoys oo ka mid ah dadka danta yar ee fatahaadda iyo daadadka ay saameeyeen gudoomiyaha degmada baardheere ee gobolka gado cabdiweli maxamed yuusuf ayaa ka warbixiyey qaabka ay u qeybiyeen raashinka
maanta taariikhdu tahay afartii eh, bishii koobaad af- bisha afraad laba kun labaatan iyo saddex waxaan deeq raashin qaybin u samaynay eh, dadkii ku waxyeeloobay fatahaadii ka dhacday degmada Eh, waxaan u mahadcelinaya ilaahi subxaana wa tacaala oo noo suurageliyey hawshaan waxaan sidoo kale u mahadcelinaynaa cid kasta oo qayb ka qaadatay hawshaan inay noo suura gasho Eh, ay ugu horeyso dowladda federaalka ah qaybaheeda kala duwan Eh, xildhibaanada deegaanka senator fartaag eh, xildhibaan mursal wasiir daqare Ee, sidoo kale waxaan mahad celinaynaa hay-adda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ee, oo ugu horeeya ee, mudamaareyaha hay-adda Ee, waxaan sidoo kale u mahad celinaynaa dowladda imaaraadka oo raashinkan ee, uu ka yimid maanta waxaan gaarsiinay laba boqol iyo konton qof oo konton qoys ee, raashinka ayaan maanta siinay insha allahu tiro kale oo noo dham ilaah berri iyo berri dambe aan siin doono nagu jira hadduu ilaahi yidhaahdo qaar ka mid a dadkii ka faa-iideysta deeqda raashinka ayaa ka mahad celiyey dadka raajinka nasiina waa mahadsan yahay annagana masiibadii nagu dhacday ilaahay ha noo gargaara dowladda iyo imaaraadka iyo dadweynaba na soo garba- garab qabtayaan u mahad celinaynaa habeenkii biyaana qaaday ilaahay iyo waxaan u mahad celinaynaa dadkii na soo caawiyey raashinka na siiyey garbaha na qabtay biyaha naga bixiyey raashinaa nala siiyey raashin oo fiican oo aqli leh baa nala siiyey dowladdaanna ku mahad celinaynaa
hay-adda hormuud salaam foundation ayaa deeq lacageed ku wareejisay iskuullada ay dhigtaan caruurta agoonta ee magaalada muqdisho hay-adda hormuud salaam foundation ayaa deeq lacageed oo ay ugu talagashay in ay ku ciidaan kun caruur agoon ah ku wareejisay maamulayaasha xarumaha agoomaha ee magaalada muqdisho waxaa ka qayb galay madasha lagu wareejinaya deeqdan lacagta ah cabdiraxmaan ibraahim cilmi gudoomiye ku-xigeenka hay-adda hormuud salaam foundation iyo maamulayaasha xarumaha agoomaha muqdisho cabdiraxmaan ibraahim cilmi gudoomiye ku-xigeenka hay-adda hormuud salaam foundation ayaa ka warbixiyey deeqdan lacagta ee ay wareejiyeen maanta waxaa mahad eh in maanta aan eh, muxuu ahaa la kulmayno xarumaha agoomaha ee ka shaqeeya magaalada muqdisho xarumahaasoo ay ku xareysan yihiin agoomo runtii waalidkooda uu dhintay xarumahaasna ay siiyaan daryeel iyo waxbarasho ayna qaarna ku xareysan yihiin meesha waxna ay ku bartaan marka waxaan go'aansanay hadda annagoo ah hormuud salaam foundation in kun agoon aan maanta ka farxino Eh, runtii waxaa ilaahay mahadiyaa kunkaas kunkaas maarata agoon inaan joogtaynay oo annagoo u marayno labaatan iyo kow xarum ee ka shaqeeya magaalada muqdisho marka maanta waxaan rabnaa marka agoontaas oo kun gaarayo in aan siino muxuu ah lacag lacagtaas aan u talagalnay inay ku afuraan isla markaasna dharkooda iidda ay qayb ka noqoto waxaan ognahay nebiga sal allahu alayh wasalam inuu aad iyo aad u bulaarujiyey agoonta dadka u adeego kafiil ka noqdo inay ma aragtay jannada nebiga ay rafiiq kul noqonayaan anagoo taas aan ku duuleyno ayaan jeclaanay horumar islam foundation inay si joogto ah qayb ugu qaadato taakulaynta agoontaas ilaahi subxana wa tacaala maa iskale waxaan kaloo si gaar u mahadcelinaynaa xarumaha agoomaha oo runtii issaari mas-uuliyad ay ku muujinayaan inay qayb ka qaataan ay isla markaasna tarbiyeeyaan agoontaas marka ayakana waan u mahadcelinaynaa cabduqaadir maxamuud oo ka mid ah maamulayaasha xarumaha agoomaha ee magaalada muqdisho ayaa u mahadceliyey hay-adda hormuud salaam foundation dhab ahaantii kaalin muhiim ah ka geysatay hawshaasi una taagan dhab ahaantii inay daryeesho inay wax u qabato dadka dhibaataysan ayna u horeeyaan agoonta aad iyo aad baan u mahadcelinayaa arrinkaasi waa wax aad iyo aad looga farxo weeye dadka ma wada gartaan intii ilaah u garasiiyey aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqaynaa ilaahayna waxaan u weydiinaynaa subxaana wa tacaala inuu ka jazeeyo abaalgud weyn ka siiyo maxaa yeelay nabigu wuxuu tilmaamayaa calayhi salaatu wasalaam xadiiska shariif ku tilmaamaya ana wa kaafil yatiimka haytayn fi ljanna macnaa ciddii kafaalaqaada agoon aniga asiga jannada waxaan ku noqonayna buli sida nabiga tilmaamay kahatayni oo nabiga u tilmaamay farta dhexa iyo farta la yidhahda maruusatada la yidhahda iyo nabiga tilmaamay marka halkaas waxaa ka dareemaysaan kafaaladana kuma xirna ruuxa inuu magaranaysa nin walba wuxuu awoodi kara iyo wuxuu ku taageeri kara baa muhiim ah marka waxaa aad iyo aad waxaa looga looga farxaa bisha barakaysan ee agoontii ay ciid u baahan yihiin ee u baahan yihiin ifdaar u baahnaayeen xilli ku habboon baa lagu soo aaday dhab ahaantii in laga qayb qaatay afurintoodii iyo ciidintoodiiba
barnaamijka kaalmee kuwan oo labaatan kun oo doolar ku wareejiyay shirkadda dhisaysa masjid ku yaala burco maxamed yuusuf cabdulaahi ayaa warbixinta warkaan inoo faahfaahinayo
guddoomiyaha barnaamijka ololaha kaalmee kuwan samafale cabdimaalig muuse coldoon ayaa labaatan kun oo doolar ku wareejiyey shirkadda dhismaha samawanaag oo gacanta ku haysa dhismaha masjidka muscab ibnu cumeer iyo madaraso laga dhisayo xaafadda nafaqo ee magaalada burco waxaa ka qayb galay madasha lagu wareejinayay lacagta mas-uuliyiinta shirkadda dhismaha samawanaag ee qaar ka mid ah bulshada xaafadda nafaqo ee magaalada burco samafale cabdimaalig muuse coldoon ayaa ka warbixiyey qarashka lagu dhisayo masjidka iyo madarasada isaga oo ka codsaday walaalaha muxsiniinta in ay ka qayb qaataan waxaannu soo gaadhsiinay haddii aanu nahay barnaamijka kaalmee kuwan masjidka muscab ibnu cumayr ee dhismihiisu socdo waxaannu soo gaadhsiinnay lacag gaadhaysa labaatan kun oo dollar oo aannu guddoonsiinnay guddoomiyaha shirkadda dhisaysa shirkadda sabawanaag guddoomiyaheeda injineer siciid ciro masjidkani waxa uu ku yaallaa magaalada burco gaar ahaan xaafadda maxamed cali qaybta sariibadda nafaqo ayuu dhinaca galbeed ka xigaa masjidkan dhowaan ayaannu bilownay dhismihiisa dadka doonaya inay la baxaan sadaqa jaariya dadka doonayaan inay aabbayaashood iyo hooyooyinkood ula baxaan dadka doonaya iyagoo nool inay maalkooda la baxaan ayaannu ugu baaqaynaa inay ka soo qayb qaataan dhismaha masjidkan oo ku soo hagaajiyaan akoonnada u gaarka ah masjidka waxa aannu u baahannahay boqol iyo sagaal qof oo bixiya min kun doolar boqol iyo sagaal kun oo helukhayra oo bixiya min kun doolar ciddii ka badinaysaana way fiican tahay ciddii aan awoodinna waxa weeye saciid ciro guddoomiyaha shirkadda dhismaha samawanaag ayaa u mahad celiyey cid kasta oo ka qayb qaadatay soo aruurinta deeqda lacagta ah masjidka waxaannu ku qandaraasnay haddaannu nahay shirkadda samawanaag boqol iyo konton kun oo doolar hore waxaa lay guddoonsiiyey oo awalkii ahayd shan iyo toban kun oo doolar mar dhexena waxaa lay guddoonsiiyey lix kun oo dollar maantoo ugu dambaysana waxaa lay guddoonsiiyey labaatan kun oo dollar lacagtaa dhammi waxay isku noqonaysaa koob iyo afartan lacagtii aan masjidka ku qandaraasay boqol iyo kontonka ahayd waxaa hadhay boqol iyo sagaal kun baa hadhay warbixinta lacagtu saasay ku dhan tahay haddaannu nahay shirkadda sabawanaag oo aanahay guddoomiyaheeda ahna injineerka dhisaya insha allahu biidnillah waxaan rajaynayaa haddaan xagga lacagayagu iyo aanay naga habsaamin oo aad noo roonaataan oo noo dedejisaan oo ururka a u fududaysaan kaalmay kuwan hawsha a u fududaysaan waxaan rajaynaynaa insha allaahu inuu nagaga dhammaado muddo afar bilooda baan rajaynaynaa insha allahu tacaala
weli waxaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal warka subaxnimo ee raadiyo beerla qodobka dibadda intaan u gudagelin dhegeystayaal waxaa kusoo dhawaataan xubinta ciyaaraha
kulan wacan wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaa kusoo dhawaataan xubinta ciyaaraha warka subaxnimo ee radio berlula aan ku bilaabe kulamada laga ciyaaray qaar ka mid ah horyaalada iyo kuwa la filayo in markaasi la ciyaaro brimier leaga waxaa wada ciyaaray liverpool iyo chelsea oo ciyaartooda ku dhammaatay baraajo gool la-aan ah halka dhanka iyo koobdarrey ay semifinaalkiis wada ciyaareen asuna iyo atletico bilbao baraajo gool iyo gool ayayna ku dhammaatay juventus iyo sidoo kale waxaa wada ciyaaray kooxda lagu magacaabo inter waxay ciyaartooda ku dhammaatay baraajo gool iyo gool ah waxaa la filayaa kulamo inay dhacaan premier leaga waxaa isha lagu hayaa manchester united oo la ciyaari doonta brentford tobanka habeenimo halka koobdalrey semifinaalkiisa ay soo jiidi doonaan barcelona iyo real madrid waana tobanka habeenimo kulan soo geli doona xubintiina waageenta
intaasi aan u gudubno xubinta ciyaaraha warka subaxnimo ee raadiyo beerla oo nala socodsiinaya cabdiqaadir cumar ibraahim markaana waxaa kusoo dhawaataan xubinta sarifka iyo suuqyada kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta sarifka iyo suuqyada warka subaxnimo ee raadiyo berla xubinta waxaynu ku eegeynaa qiimaha dhiibyo shaatiyaasha jimladooda haddii aan ku hormaro shaatiyaasha waaweynka ee ragga darsinkooda ayaa la iibiyaa soddon iyo afar doolar nus darsinkooda ayaa la iibiyaa toban iyo sideed doolar shaatiyaasha ragga ee duuduubka loo yaqaano darsinkooda ayaa la iibiyaa siddeetan iyo saddex doolar nus darsinkooda ayaa la iibiyaa afartan iyo laba doolar ugu dambeyntiina darsinka surwaal shaatiyaasha jeeniska ragga ayaa liibiyaa siddeetan iyo afar doolar nus darsinkooda ayaa liibiyaa qiimo dhan afartan iyo laba doolar xubintiina waa iginta intaasi aan u gudubno xubinta sarifka iyo suuqyada warka subaxnimo ee raadiyo birla qodobka dibaddana dhegeystayaal wuxuu noqonayaa fiinland ayaa noqotay xubintii soddoni koowaad ee kaashaanbuurta neeto kadib xalfad ka dhacday xarunta isbahaysiga ku leeyahay magaalada bareselis madaxweynaha fiinland ayaa dukumeentiyada ku biiritaanka neeto ee dalkiisa u gudbiyay xogayaha arrimaha dibadda ee mareykanka antonia taasi oo sheegay in fiinland ay haatan si rasmi ah ugu biirtay isbahaysiga milatariga dhamaystirka codsiga ku biiritaanka neeta ayaa timid kadib markii ruushka ku duulay ukraine fiinland waxa ay xuduud dhan saddex iyo toban kiilomitir la leedahay ruushka warkii subaxnimo waad kala socotay raadiyo berlo waa igeynta dhegeystayaal